ciidamadii gadoodsanaa ee ku sugnaa koontaroolka koonfureed ee magaalada garowe ayaa xalay saqdii dhexe sii daayay gaadiid badan oo ay ku xanibeen koontaroolkaasi gaadiidkaasi oo xamuul u badnaa ayaa ka kala yimid magaalooyinka boosaaso gaalkacyo ilaa beledweyne ciidankan ayaa weli ku sugan koontaroolka garowe oo ay habeen hore qabsadeen go'aanka sii daynta gaadiidkan ayaa ku yimid dadaal ay sameeyeen waxgaradka si xal loogu helo arrimahan oo maalmahan dambe ku soo noqnoqday puntland ciidamada ayaa dalbanayay mushaaraad ka maqan muddo bilooyana dabayaaqadii bishii hore ayaa ciidamadan oo muddo kooban waxa ay qabsadeen xarunta baarlamanka puntland jenaraal dayr xaaji cabdi oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiista puntland ayaa intii aan ciidankan qabsan garoonka ama kontaroolka koonfureed ee garowe wuxuu warbaahinta u sheegay inay mushaaraadku ka maqan yihiin laga soo bilaabo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii
waxaa naga maqan siddeed bilood oo mushahar iyo adeeg ah two thousand fifteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeega two thousand sixteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeega two thousand seventeen saddexda bilood waxa uma hayno isugeyn waa soddon bilood oo bilaa mushahara ciidamada ay ka maqan yihiin dhammaan maaha ciidamadoo dhan waxa weeye ciidamada daraawiista ee nugaal iyo sool iyo cayn
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo bilowgii toddobaadkan v o a waraysi siiyey ayaa sheegay in maamulkiisu uu mushaaraad iyo gunnaba siiyo ciidamada puntland miisaanadii boqoltoddobaatan ciidan bay ku baxda way hadli karaan maalan wasaarada qaarkood oo kale mushaarku ka daaho laakiin ciidanka ana waxaa isku daynaa in ay mushaarkooda helaan weliba waqtigooda ay ku helaan inta badan marka arinta laftigeeda marka buubunis baa ka jira oo wax oo saxa maaha ciidanka maaha inaan mushaar siino mushaar baan siinaa badidood qaarkood inta dee shaqaynayso tirada badan oo buuraha iyo meel walba saaran waxaanu siinaa mushaar waxaanu siinaa gunna waxaanu siinaa raashin waxaanu siinaa dry food haddana waxa ku baxa waxaas kaloo kharasha oo dhib ah oo joogta ah si kastaba ha noqotay arrintan ciidamada gadooday ayaa noqotay mid dadka ku dhaqan puntland ay aad u hadalhayeen ilaa shalay iyagoo ka walaacsan in haddii ay sii socoto ay saamayn ku yeelan karto amniga iyo isu socodka ganacsiga puntland iyo gobollada bartamaha soomaaliya oo ku xidhan dekedda boosaaso maamulka puntland ayaan weli si rasmi ah hadal uga soo saarin dhacdadan u dambaysay